إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد waxaan ku soo jirnaa tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol labaatan iyo lix oo nooga bilaabanaya aayadda labaatan iyo lixaad ee min suurati alcankabuud qaala allahu tabaaraka wa tacaala fa aamana waxaa u rumeeyey lahu ibraahiim luudu nabi luud wa qaala wuxuuna yidhi nabi ibraahim innii aniga muhaajirun waa hijroona ilaa rabbii ilaa xaysu amaranii rabbii rabbigay meeshuu i amray oo shaam ah aan u hijroonaa innahu rabbigay huwa alcasiisu waa midka qaalibka alxakiimu waa allaha xikmada badan wa wahabnaa waxaan u hibaynu ilaa yidhi lahu ibraahiim isxaaqa isxaaq wa yacquuba iyo yacquub wa jacalnaa waxaan yeelnay fii duriyatihi ibraahiim carruurtiisa annubuwata nabinimo iyo walkitaaba kitaab wa aataynaahu ibraahiim waa siinay ajrahu ujradiisa fi dunyaa adduunyada dhexdeedaan ku siinay wa innahu ibraahiim fil aakhirati aakhira dhexdeedana la min asaalixiina kuwa suusuubane wan wanaagsan uu ka mid yahay aayaadkii darsigai xalay ugu dambeeyey waxaan soo ogaanay nabiyullaahi ibraahiim markuu towxiidkii ugu baaqay qoomkiisii xujadiina ku oogay inay noqotay jawaabtoodii ha la dilo oo ha la gubo kadibna ay inta dab u shideen ay ku tuureen oo dhexda uga rideen allah subxaanahu wa tacaala isagaa qaaliba tiisaas meel marta jundigiisaana gargaarsada jundiga alle aa gargaarsada allah subxaanahu wa tacaalaa wuu badbaadiyey nabiyullaahi ibraahiim waana ka saaray dabkii dabkii dhexdiisuuna ku badbaadiyey marka markii dabkii uu ka soo baxay qoomkiisii wax rumeeyey waxaa ka jira wiil uu adeer u yahay oo la yidhahdo luud luud adeer u yahay waaadha waxaa dhalayaa la yidhaahdaa haaraan ibnu aazar ibraahim waa ina aazar marka ibraahim walaalkiis oo la yidhahdo haaraan ibnu aazar aa dhalay luud oo luud waa ibnu haaraan ibnu aazar marka wiilkaasaa rumeeyey iyo sawjadiisii oo saaro ah labadaasaa rumeeyeen marka nabiyullaahi ibraahim markuu ka soo baxay meel lagu noolaan kara maahan meeshuna waa ciraaq waa kuufo agteeda meel lagu noolaan kara maahan meel markaa tira alla keliya halaga ha la caabudo dab lagugu tuurayo meel la jooga ma ahan waa inaad uga carartaa meelaad alla keligiis ku caabudi karto oo diintiisa aad ku makansan karto ilaa wuxuu idhi subxaana fa aamana waxaa u rumeeyey lahu ibraahiim luudun luudaa rumeeyey qof kaleeto oo qoyskiisa ka baxsanu ma rumayn sawjadiisuna mu'minaday ahayd saara qof kale ma rumayn waa hadda nabiyullaahi ibraahim imaamu lxunafaa a'imatu waxa weeyaan imaamkii inta tawxiid ilaah ku caabuda imaamkooda ahay ee ka dambayday dacwadu intaas waday tawxiid sharaxaya hal qof aan raacay wax reerkiisa ka baxsan taas waxay ku tusaydaa banu aadanku inay waxa weeyaan sharta u dhaga fudud yihiin xaqana ka dhaga adag yihiin xaquna uusan dad badnayn badanaaba wa qaala wuxuu yidhi ibraahim innii muhaajirun wa qaaladan yaale qaaladan haddii la fiiriyo saabiqa ilaa qur-aanka waxaa lagu fahma ahaanaya saabiqa iyo laaxiqa wixii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeya lagu fahmaa waxa ka horreeya haddii la fiiriyo luud aqrabu madkuur laba shayaa lasoo sheegay ibraahiimu horey looga warramayey iyo luudo haddeer ugu dambeeye wax laga soo hadlo asal ahaanna damaa'irta waxaa loo celiyaa aqrabu madkuur wax lasoo sheegay meeshii ugu dhoweed marka wax lasoo sheegay luuda ugu dhow wa qaala luud wuxuu yidhi innii muhaajirun taas waa dariiqo qaarna waxay leeyiin maya aayadihii ka horreeyey ibraahiimay ka soo hadlaayeen aayaddan aayadda ku xigta wa wahabnaa lahu lahudaasuna waxay ka hadlaydaa ibraahiim idan saabiqii hore iyo laaxiqa dambaa la fiirinaa marka ibraahiima laga hadla sidaasaana daahira sidaasaa daahira oo luud wuxuu usoo dhex galay munaasab ahaanoo nebi ibraahim yaa rumeeyey saasuu usoo dhex galay amaa wixii laga soo hadlaayey siyaaqa qur-aanku ka soo hadlaayey ibraahiimuha hadda kadibna asagiyaa laga sii hadla damiirka marka qaala waxaa loo celinaya ibraahim wa qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim innii aniga muhaajirun waa hijroona ilaa rabbii ilaa xayu amaranii rabbii rabbigay meeshuu i amray aan u hijroona waa meeluu ilaahay ku caabudi karo waa shaam ardu shaam weeye innahu rabbigay huwa alcasiiz waa midka qaalibka isaga tiisa unbaa socota maxaa yeelay qabiilkiisii oo dhan inta go'aansadeen inay dab ku ridaan ayaa rabbulcaalamiin ka badbaadiyey marka ilaahay wuxuu doono unbaa soconaya wax kale ma soconayaan alxakiimu waana alla xikmad badan meeshaas xoogaa axaadiista iyo qur-aanka ishkaal yar inuu muuqanayaad moodaa aayaddu waxay leedahay ibraahim waxa u rumeeyey luut saasay leedahay xadiidka saxiixaana waxaa ku sugan imaam muslim uu saxiixiisa ku wariyey nebiyullaahi ibraahim ayaa maray masar masar waxaa joogay nin boqor ahoo jabbaar ah gabar qurxoon ciidankiisu amar ku siiyey gabar qurxoon haddii la arko inta lasoo wado in isaga loo keeno hadday nin la socoto ninkaas haddii uu yahay walaalkeedoo kale waa iska daynaa dili maa laakiin zawjkeedii hadduu yahay kow uu uga siinaa ninka gabadhana islaantana isaga qaadana marka nebi ibraahim iyo xaaskiisii saara oo wada socdaan aa masar soo galeen waa loo sheegay nin gabar qurux badan wataa soo galaale magaalada waa uu yimid wuxuu yidhi islaantaan maxay kuu tahay wuxuu yidhi waa walaashay nebi ibraahim saasuu yidhi ukhtii weyu yidhi khalaas marka waa uu ka tegey islaantaa la ii keenuu yidhi marka mar hadduu walaal yahay la dili ma marka islaantiisii inta u tegey nebiyullaahi ibraahim saara uu yidhi ninka gaalkaa wuxuu i weydiiyey waxa aan isku nahay waxaan ku idhi waa walaashay falaa tukadibnii hay beenino hadduu hadhow ku weydiiyo ku yidhaahdo muxuu kuu yahay waxaa tidhaa waa walaalkay walaaltinimadana waxaan ula jeedaa huu yidhi fa anti ukhtii fi diin diinta walaala ku nah maahan been diinta aan walaala ku nah markaasuu wuxuu yidhi fainahu laysa calaa wajhi اlardi axadun mu'minun ayruka hayruki wa hayri uu yidhi nebi ibraahim sababtoo ah adhulka korkiisa kuma sugna qof muumin ah aniga iyo adiga maahan saasuu yidhi dhulka korkiisao dhan weyday kuma sugna aniga iyo adiga waxaan ahayn oo muumina marka walaalaan nahay sidaasaa diinta walaal iigu tahay waa loo geeyey saara gacantuu la soo aaday markaasay tiri allahuma kfinihim ilaahu iga kaaf ilaahay haddaad ku kalsoonaato waa kaaga filanya cadow fiiri markaasuu jarciyo isaga dham waaba waaba suuxay jjjj marka inuu dhintayba ka cabsan markaasay tiri ilaahu balaayadan mooryaantu i qabsane ilaahu ha dilinba bis xanuunka ilahay waa ka fuji gacantu haddana la soo aad maag markaasay tiri ilahu iga kaaf fiiri waa keligeed boqorkii gurigiisay ku jirta ilahay waa ku filanya cidda ku kalsoonaada laakiin bishardi waa inaad adugu yaqiin dhaba la timaado ilahay ku kalsoonta ilaahu iga kaaf markaasuu jirar waa jaciyy oo isku soo rooray isaga dhama warweysaad iska kayda wax mar dambe ku soo aadi maayo ilaahu ha igu dilinay waa laga fuga iga wad wax jinni qabaad ii keenteen bala fiir wax jinni qab jinni isagaa qaba laakiin ilaahay ciidankiisa ilaahay weynaa ciidankiisa wey khalaas marka xadiidkaas waxaa laga fahmaa dhulka korkiisa inuusan ku noolayn markaas wax muumin ah oo ibraahim iyo luud ah ibraahim iyo saare aan ahayn saas xadiidka laga fahmay waa xadiis saxiixa aayaddan waxay leedahay luudaa rumeeyey idan aawa luud marka xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi ilaahay baa garanaya macnaha dhabtaa laakiin waxaa dhici karta in lagu fasiro adduunka korkiisa kuma sugnaa zawj iyo sawjadiis oo labadaba mu'miniin ah aniga adiga maahan saasaa lagu awili karaa wey in lagu fasiro waxa weyn ilaaha garanaya lama jasmi karo in macnuhu saas yahay laakiin si qur-aanka iyo xadiidku isku waafaqaan maxay lama dhici karta in iska hor yimaadaan annagu inaan garan weynaa waa dhici karta dhanka iska waafaqayaan laakiin xaqiiqahaan iskama hor yimaadaan qur-aanka iyo sunnada waa iswaafaqaan ilaa ilahay agtiisay ka yimaadaan walow kaana min cindi kayr illaahi lawajaduu fi ikhtilaafan kaiira meelaan allah ahayn hadday ka imaan lahayn way iska hor imaan lahaan laakiin alla agtiisay ka yimi iskama hor yimaadaan marka ilaaha garanaya lakin waxa dhici karta in lagu fasiro laisku waafajiyo laysa calaa wajhi alardi zawjaani cala alislaami laba isqabta ee labaduba islaamnima ku sugna dhulka korkiisa kuma sugna ani adiga maahan laakiin waaxid aan waxa weyn keligiisa sida luudoo kale waa jira oo muumin ah wallahu aclam qaala tacala ilah wuxuu yidhi wa wahabnaa waxaan u hibaynay lahu ibraahim isxaaqa isxaaqaan u hibaynay wa yacquuba yacquubaan u hibaynay marka ilaahay weynaa subxaana wa tacaala marka dartiis aad wax uga tagto ilaahay bedelku ka khayr badan ku siinaa markaad dartiis uga tagto shay man taraka shay-an lilaah cawadahu llahu khayran minhu shay markaad allaah dartiis uga tagto waxaa dhab ah wax ka khayr badana alla ku siinaya nabiyullaahi ibraahim siddeetan sanuu ku dhowaaday markaas waxna ma dhalin fiiri waxna ma dhalin waxna ma dhalin markuu talkiisoo dhan markay alla diideen ilaah dartiis uga tegey ilaahi weynaa horta laba nabiyuu siiyey oo uu isagu dhalay laba wiil inta siiyo laba nabi ka dhigay markaasaa wiilka midhu nabi kale sii dhalay oo haddana nabigaasu nabi kale sii dhalay ka war ilaahay kuwaasuu indhihiisu ku qabowsadaanu siiy maadaama uu uga tegey talkiis diinxumo ilaahay bedel ka fiicanuu siiy fiiri wiilal uu dhalay nabiyaalna aha alla siiyey fiiri marka waxay la macno tahay falama ctazalahum markuu talkiis ka fogaaday iyo wamaa yacbuduuna min duuni illaahi aayaddaas alla ku caddayna suuratu maryama markuu talkiis iyo waxay caabudayeen iskaga fogaaday wahabnaa lahu isxaaqa wa yacquuba wa kullan jacalnaa nabiya markaasaan isxaaq iyo yacquub siinay labadaba nabiyaalna waa ka dhignay marka labada wiiloo asagu uu dhalayo waladu sulbiga ah waa isxaaq oo waxa weeyaan ina ibraahim oo nabina ah iyo ismaaciil oo ina ibraahiima nabina ah laakiin isxaaq ah iyadoo ibraahim jooguu nabi kale sii dhalay wiilkiisii isxaaq ahaa a wuxuu sii dhalay wiil kaloo nabiya oo laydhaha yacquub xadiiskaana fasira sidaas oo waxa weeyaan nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam xadiis saxiixa uu uga sugan yahay in uu yahay yacquub waxa weeyaan ina isxaaq xadiiska waxa weeyaan bukhaari ku sugan min xadiidi cabdulaahi bni cumar ibn alkhadaab nabigu wuxuu yihi ina alkariima midka wanaagga badan ibn alkariim ee mid wanaag badan wiilkiis ah ibn alkariim mid wanaag badanna sii dhalay ibn alkariim waa yuusuf ibnu ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim saas ugu abtiri nabigu yuusuf waa nabi waa ina yacquub yacquubna waa nabi yacquubna nabigu wuxuu hi ibna isxaaqa waa ina isxaaq waana nabi isxaaqna waa ina ibraahim marka yacquub inu ibraahim xadiiskaas bukhaarigaa saas u caddayna waa ina ibraahim waxaan rabaa waxaan rabaa yacquub waa ina isxaaq waa ina isxaaq marka wiilkiisa iyo wiiluu sii dhalay labadoodu waa laba nabi ismaaciilna nabi ibraahimna dhalay marka laba uu dhalay oo laba nabiya waa ismaaciil iyo isxaaq wiiluu dhalay isagoo jooga wiilna dhalay markaasa nabina laga dhigay oo ah isxaaq ilaah wuxuu yidhi subxaana isxaaq wey waxa wiilka dhalay nabiga isxaaqa wuxuu dhalay wiil nabi ah oo ah yacquub yacquub ah ilaah wuxuu yidhi subxaana wa jacalnaa waxaan yeelnay fii duriyati ibraahiim carruurtiisii annubuwata nabinimo iyo walkitaaba kitaab tanna macnaheed wuxuu yahay nabiyullaahi ibraahim maalinkaas dabka lagu riday ilaah badbaadiyey intii ka dambayda lama soo dirin bashar nabi ah rasuul ah ilaa duriyadiisa maahan taas alla ku karaamiyey ku abaalmariyey fiiri waxa ilaahay siiyey ilaa waxa weeye nabiga ugu dambeeyey ee nabyaalka lagu soo qatimay nabiyuna maxamed sala allahu calayh wasalam nebi ibraahim uu ku abtirsana maalinkaas dabka ilaah dartiis loogu riday oo uu ka doorto inuu baatil raaco dab in lagu rido ilaah wuxuu ku abaalmariyey nabi ka dambeey inaan la soo dirin ilaa carruurtiisa maaha marka wuxuu noqday qoys tayibka soo ma jeedin nabyaalkoo dhan waxay ka dhali jireen marka isxaaq duriyadiisa isxaaqaa nabi dhalay yacquuba yacquubaa nabi sii dhalay yuusufa reer banu israa'iil nabiyaalkoodoo dhan yacquubkaasay ku abtirsanayaan dhammaan nabigii ugu dambeeyey reer banu israiil wuxuu noqday oo isxaaq ku abtirsana wuxuu noqday nabiyullaahi ciisa ciisay kusoo afjarmeen keliya ciise maxaa ka dambeey nebi maxamed sala allahu alay slam nebi maxamed ayuu ku abtirsanaa ismaaciil waa wiilkii kale uu dhalay ibraahim ismaaciil uu ku abtirsana khalaas marka wa jacalnaa fii duriyati nubuwata walkitaab waa saas nabi la soo diray ma jiro ilaa carruurtiisa laga soo diray kitaab la soo dejiyeyna ma jiro ilaa carruurtiisa mid ka mida lagu soo dejiyey ilaahay weynaa sidaas ayuu u karaameeyaa qofkii asaga doorta ee baatilka ka taga wa jacalnaa waxaan yeelnuu ilaah yidhi fii duriyati ibraahim carruurtiisa annubuwata nabinimo iyo walkitaaba kitaab wa aataynaahu ibraahim waxaan siinay ajarow ajarkiisii fidunya adduunkaanba ku siinay adduunkaanba ku siinay adduunka ajarka lagu siiyey maxaa ka mid a waa tiro badan yahay waxaaba ka mida middan in ilaahi weynaa uu siiyey duriya dayiba taasaaba ka mid a oo uu siiyey nabiyaal oo nabi kastoo kadib lasoo diro iyo kitaab kastoo lasoo dejiyo duriyadiisii lagu soo dejina taasaaba ka mida ilahay waxa uu siiyey oo adduunyada uu ku siiyey waxaa ka mid a siduu yidhi xaafid ibnu kaiir waxa weeyaan ilaahay weynaa risqi waasaca inuu siiyey guri waasaca uu siiyey ilaahay zawjo xasana oo saalixa uu siiyey waxaa ka mid ah ilaahay weynaa ammaan wanaagsan inuu u dhex dhigay bulshada iska daa mu'miniinta mushrikiintii carbeed waa ammaani jireen nebi ibraahim ilaahayuuna ka baryey wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin ilaahayow ammaan wanaagsan ii dhex dhig dadka dhexdooda u yidhi ilaahay taasuu siiyo ka mid ah waxyaala uu adduunka ku siiyey qof adduunka jooga waa jecel ibraahim hataa mushrikiintii ayaa jecel yahuuddu waxay dhihi jireen naxnu calaa millati ibraahim kirishtanku waxay dhheen naxnu calaa millati ibraahim mushrikiintu waxay dhheen naxnu calaa millati ibraahim macnaha dhammaan waa jecelyihin ilaahay waa inaah waxyaalahu adduunka ku siiyey ka mid ilaah wuxuu yidhi subxaana wa aataynaahu waan siinay ibraahim ajraw ajarkiisii fi dunya ayaan ku siinay wa inahu ibraahim fi laakhiratina lamina saaxiinu ka mid yihi markaa adduun iyo aakhira alla iskale markaad isaga doorato isagaa ku siinaya labadaba wa luudan wadkur sheeg nabiga subana luuda nabi luud sheeg oo waxa weya wadkur in loo soo qadaro iyo in laydhaha waarsalnaa waa dirnay nuuxan wa ibraahiima wa luudan oo luud lagu cadfo ibraahiimkii horaan usoo marnay wa luuda nabi luudna waa dirnu ilaahay yidhi amase wadkur sheeg nabi maxamedow luuda nabi luud sheeg id waqti sheeg qaala uu luud ku yidhi liqowmihi tolkiis innakum idinka tolkeeyo la ta'tuuna waxaad la imaanaydaan alfaaxishata xaalad foolxun faaxisho ayaad la imaanaydaan maa sabaqakum xaaluusan idinkaga hormarin bihaa faaxishada min axadin axadun qofna axadkaasoo min alcaalamiina caalamyaalka ka mid ah ainakum idinka la ta'tuuna rijaala ma raggaad u galmoonaydaan wa tabdaquuna sabiila waddadana ma goynaysaan wa ta'tuuna ma wa-aad kula imaanaysaan fii naadiikum fadhiyaalkiinna almunkara xumaan famaa kaana ma noqon jawaaba qowmihi tolkiis jawaabtooda ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen maahane i'tinaa noola imow luudow bicadaabillaahi cadaabka allood sheegayda noo keen in kunta haddaad ka mid tahay minasaadiqiina kuwa runta sheegaa qaala luud wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiyo unsurnii ii gargaar cala alqowmi qoomka iiga gargaar qoomka almufsidiina ee wax fasahaadiya luud oo rumeeyey ibraahiim luudkii laftirkiisana nabiyaa laga dhigay rasuulaaba laga dhigay bal fiiri ilaahay wax uu ibraahim siiyey luudkiisi rumeeyo keligiisa adeerka u ahaa inta rasuul laga dhigay aa magaalo laydhaha saduum a loo diro ala magaaladaas diinta gaarsiiye waa uu u tegey waa luudan waarsalnaa waa dirnoo rasuulan ka dhignay luuda nabi luud id waqtigaan rasuul ka dhignay qaala uu nabi luud ku yidhi liqowmihi tolkiisii innakum idinka la ta'tuuna waxaad la imaanaydaan alfaaxishata xaalad foolku faaxishada waa qoomkii ugu horreeye liwaadka bilaabay waa qoomkii ugu horreeyey ee bilaabay nin nin kale wax ka dayaya oo u galmoonaya soo ma jeedid waa dhaqan waxa weeyaan fuxshiga iyo xumaanta ka gaaray haaye ilaa faaxisho magacaas baa ilahay u baxshay faaxisha waa dhaqan xumaanta iyo foolxumada ka gaaray waxaan xataa xayawaanka maalaayactilka ka suurtaagay waxa weeyaan waxaa loo leedaha banu aadamku hadduu baadiyoobo wuxuu gaarayaa waxataa xayawaanka caadigaa aan ka suurtaagin oo waxaa la dhahdaa ratiga geela rati kale ma eryado oo wax kama doono fiiri ratiga dibi dibi wax kama doono ratigu haluu eryana fiiri xayawaankaasu xataa kama suurtoodo laakiin banu aadamku kufriga markuu galo caqligu waa lumaa markaasaa nin aan nin wax ka daya fiiri gaalnimadu meeshay gaarto foolxumadeeda fiiri marka waa waa liwaadkii weeye innakum idinka la ta'tuuna waxaad la imaanaydaan alfaaxishata xaaladda foosha xun faaxishadaasoo maa sabaqakum uusan idinkaga hormarin bihaa faaxishada min axadin axadun qofna qof idinkaga hormaray ma jiro adduunka korkiisa nimankii ballaabay ahayn liwaad axadkaasoo min alcaalamiina caalamyaalka ka mid ah ainakum wuxuu ku yidhi mideeda kale xumaan kale lahayeenu sheegay ainakum idinka la ta'tuuna rijaala horta ma ragaad u galmoonaydaanuu yidhi kow taas waa mid ainakum idinka la ta'tuuna ma waxaad u tegaydaan oo u galmoonaysaan alrijaala ragga wa taqdacuuna sabiila waddadana ma goynaysaan maxaa loola jeeda waddada ma goynaysaan xaafid ibnu kasiir wuxuu isbaaray dhigan jireen waddada inta dadka u istaagaan ay waxa weye naftana dilayaan maalkana dhici jireen isbaaraley ahay waa xumaan ibnu jariir utabari wuxuu yidhi wa taqdacuuna sabiila waxa weeye waddadiiyay taagan yihiin marka dadka martidaa iyo dadka musaafirkaa hoos socda ayay waddada ay u istaagaan si ay u kufsadaan si ay u kufsadaan ragga islaamiga soo ma jeedid marka waddadii waa musaafirka waa ka carari ilaa cadow waa taagan kufsanaye raggiioo dhan waddadii waa mari waaye soo ma jeedin marka waddadaad goynayda saas weeye a'immada gobona waxay ku fasireen ma og tahay ilaahay weynaa rag iyo dumar isku banneeyey soo maaha waana dariiqa banu aadamku ku tarmo waa banu aadamku dariiqa uu ku tarmo ku barakoodo soo maaha laakiin rag iyo rag nin nin guursada xuu ka dhala ya bal gaalo caqlixumadeed fiiri marka waddadii banu aadamku ku barakoolahaayana go-e fiiri dii la yidhaha nin iyo nin haddii laga dhigo banu aadamku ma barakoona maya waddadu waa go-e tarankiiyo go-e fiiri marka war waddadii ilaah ugu talagalay banu aadamku inay ku tarmaan ma waddadii jaraydaana le inkaar in ku dhacday kullii marka macnuhu waa soo gela isbaara leeyahayn dadkay dhacayeen isbaara leeyahayna waddadii ay taagan yihiin oo dadkii raggii ku kufsanaya marka raggii waddadii kuma safri karo safaradii waa isku soco waayeen waddooyinkii waa kala go-een haddana dadkii banu aadankii shay uu barakoonayey waa la waayey ilaa waxa dumarkiiba wax u socda male se uma jeedin waa caqliga gaalada iyo dimuqraadiyadda saasa dimuqraadiyiinay ahaayen ilaa waxay le ninkaan dooqiisa wey xal loogu diida hawle waa dooqiis xal loogu diida waa rabitaankiisa se uma jeedin dimuqraadiyadda foolxumadeeda ainakum idinka lataatuuna ma waxaad u tegaydaan u galmoonaydaan arijaala ragga wa taqdacuuna ma waxaad goynaydeen asabiila waddadii lagu tarmi lahaa ama waddadii lagu safri lahaa wa ta'tuuna ma waxaad kula imaanaydaan fii naadiikum fadhiyaalkiinna almunkara munkar naadiga waa meesha alla fariisto dadku fadhiistaan war golihiinna ma munkaraad kula imaanaydaan munkaray kula imaan jireen fadhigooda munkarkaas muxuu ahaa u yihi xaafid ibnu kaiir waxaa ka mid ah munkarkaas waxa weeyaan in gobolkood gobolkan kale ugu galmoodaan iyadoo xagga la wada fadhiyo oon midna midku inkiray oo xataa aysan kala xishoonayn iyagii oysan kala xishoonayn waa dariiqada mooryaanta soo saas maaha mooryaanta waddooyinka isbaarada dhigta gabdha islaamada kubsadaan soo maha iyagoo isla jooga xataa ha waa shaydaannimo meesha ugu dambeeyey soo maha meesha ay gaaraan waa qoomluudka sidaas ah ayagoo isku jeeday raggii u galmoonayaan mana isku ceebinayaan kow taasaa ka mid a mujaahid wuxuu yidhi waxa weeye mujaahid ayaa sidaas yidhi sidaasay ahaayeen mujaahida qowlkaas hore yidhi aimada gabalna waxay yidhaahdeen meesha ay fadhiyaan markii la fadhiyo dadku isku yimaado sheekaysanayaan aa mid aarya sii dayna gadaalka sii dayna xishoonma hataa xagga la aadima suuliga geynma ayadoo la maqlayo ku dhufana markaasaa qurun fadhigi qaarka kalena kuwa kalena fiiri waa ku qoslayaan yii wuxuu yidhi fiiri kaanuu yatadaaraduuna wa yatadaxakuuna qaarkii kalena way ku qoslayaan mogtay xumaanta in lagu qoslaa waa xumaan soo ma jeedid qaarna waxa weye xumaantii uu sii daayey qaarkii kalena waa ku qoslayan ewarnaga see tawriyaa ma dhahayaan oo xumaanta iskama reebaan xaaraantaasay ku dhaqmi jireen soo uma jeedid taas ayaa ka mid ahayd caaisha bint abi bakar sadiiq ayaa sidaas tiri qaar waxay yidhahdeen waxay samayn jireen laba xayawaanay isku dirayaan wan iyo wanay soo qabana waa isku dirayan say isku hartinayaan fiirsanaya qaar waxay soo qabaan diiq iyo diiq laba digaaga ay isku dirayaan laba diiq siday bal isku hartinayaana fiirinaya waa dhaqan xumo dhammaan markaas waxaas dhan waa wada munkar xayawaan laysku diro la fiirsado waa xaaraan shir dad muslimuu joogaan inaad qurmido waa xaaraan waxa weeyaan calaa kulli xaal meel dad banu aadanoo muslimuu joogaan inaad munkarad kula timaado kuwii kalena aysan kugu inkirayn inaad adugu la timaadda waa xumaan dadkii kale inaysan kugu inkirayna waa xumaan kale marka waxaas weeye qowmuluudka dhaqankooda maxaana lakugu sheegaya qowmuluudka dhaqankooda maxaana lakaga sheekayna qur-aanku muxuu uga warramaa walitastabiina sabiilu lmujrimiin waxaa la rabaa waddada mujrimiintu inay caddaato oo qofkii waddadii mara de waxa weya waa sunnat allah wuxuu mudanayaa cuquubadii ku dhacday saas weeye waxaana lakugu sheegayaa war waddadan dadaa maray waxayna muteen ciqaabkan haddaad martaan idina waddadii ciqaabkeed mudanaysa haddaad idina waddadii martaan ciqaabkii o kalead mudanaysa saasana lakuu sheegaya eesh maantoolaysi iyo qiso oo lagu qoslo ma ahan waa qur-aan waxyiye oo xaqiiqada dhabta noo taabanaya intaas markuu xumaana uga digay fiiri mujrimiinta waxaa lagu yaqaan marka xujadu ku ooganto waxa weeyaan xoogu adeegsada waa ku dilaa waa ku xilaa waa ku ciqaaba intaasuu yaqaana waxaa mujrimiinta lagu yaqaana war waxaad hayda keen maxay yidhaahdeen qowmuluud famaa kaana ma noqon jawaaba qowmihi qoomkiisa jawaabtoodii ma noqon ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen maahani iitina noola imow bicadaabillahi ilaahay cadaabkiisa in kunta haddaad ka mid tahay mina saadiqiina kuwa runtusheeg cadaabka allo sheegada soo daaye waa dhaqan gaalaad haddaad maqasho cadaabka keen waxa weeyaan cadaabka keen ma rumaysin wey macnaha wax jira maahan wey waa gaalnimo kama dambaysa wey haddaad maqasho cadaabka keen waxa weeyaan macnaheeda ma rumaysni wey marka waxa weeyaan waa gaalnimo meesha ugu dambaydo ma rumaysna qof cadaab alla keen dhahaya haddaad aragto Aad- midkii soomaaliga gaalka ahaa soo hadda kahor ma maqan mid soomaaliya gaal ahaa jiray fiiri muxuu yidhi salaad iyo maxaa iigu jiru yidhi suxla mayr mayr wuxuu ku jeesjeestaa salaaddii iyo weesadii Ah. sako iyo maxaa iigu jira xoolo kala soocid neefkaan soo qaba saka loo baxa maxaa iigu jira baabkaas soom iyo maxaa iigu jira yidhi caana subax diidid kibir badan yahay barqadinkan caana diiday Ah, gaalkaas fiiri markaasuu yidhi soddon beri intaan qadi lahaa naartu hay sadato fiiri waa gaalkaas fiiri marka qofka gaalka ahaa lagu yaqaanaa inuu yidhaahdo naa waxa weeyaan keena cadaab iyo cadaabha soo dego iyo waxa weye noo keena cadaab iyo macnaha ma rumaysin wey macnaheedu hadaad aragto qof waxaas ku hadlaya macnaheeda ma rumaysna aakhiro cadaabka allena ma rumaysna waa noocaas weeye noocaas weeye mar hadday markaa sidaas u hadleen nabiyullaahi luud ilaahay buu ka magansaday marka fiiri qaala nabi luud wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiiow unsurnii iiga gargaar cala alqowmi almufsidiina qowmka mufsidiinta ilaahu iiga gargaar waa arkayda Ah, anugu cadaab ma hayo cadaab miyuu haya isaga luud ma hayo Ah, ilaahay waa arkayda iiga gargaar ilaahay gargaarkiisi deg deg u yimid qofka ilaahay ku tiirsada ilaahay waa ku filan yahay Ah, waxaana la kugu sheegaya sidaan waxay tahay war diinkaaga ku dheg ilaahayna ku tiirso waa kugu filan yahay Ah, intaas gargaarkii allah naloo wada sheega waxaasoo dhan waa maxay inaad rumaydo kuna kalsoonaato ood inta xaqa ku dhegto gargaar alle uga raadsato Ah, waa kugu filanya waa loobahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walamaa jaaat markay timid rusulunaa rususheenni ibraahiima nebi ibraahim markay u yimaadeen bilbushraa bishaaradiina ay uga yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annaga muhlikuu ahli haadihi alqarya magaaladan kuwii halaagaya ayaan nahay dadkeeda magaaladan dadkeeda kuwii halaagayaan nahay inna ahlahaa magaaladan dadkeeda kaanuu waxay ahaadeen daalimiina kuwa gardaran qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi inna fiiha magaalada waxaa ku sugan luudan luud qaaluu malaa'igtu waxay yidhaahdeen naxnu annaga aclamu u oqoon badan biman dadka fiiha magaalada ku sugan lanunajiyannahu wallaahi waa badbaadaynaa luud iyo wa ahla weheladiisa ilamratow xaaskiisa maahane kaanad xaaskiisu waxay ka mid noqotay min alqaabiriina kuwa cadaabka ku haraa walamaa an jaa'ad markay u yimaadeen rusulunaa rususheenni luuda nabi luud sii'a waa la xumeeyey luud bihim bisababihim ayaga sababtooda loo xumeeyey wa daaqa waa cidhiiryonaaday nabi luud bihim ayaga sababtood darcan min jihati darcin xagga qalbiga ayuu ka cidhiiryonaaday wa qaaluu waxay malaa'igtu yidhaahdeen laa taqaf luudow ha cabsan walaa taxsan luudow ha murugoonin innaa annaga munajuuka adaanba ku badbaadaynaa wa ahlaka ehelkaagana waa badbaadaynaa ilamraataka islaantaada maahane kaanad islaamtu waxay ka mid noqotay min alqaafiriina kuwa cadaabka ku haraa innaa annaga munziluuna kuwii ku dejinayaan nahay calaa ahli haadihi alqarya tuuladan dadkeeda rijsan cadaab cadaabkoo min asamaa'i kor ka ahaaday bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi fisqihim faasiqnimadooda sababteedaanna ugu dejaynaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad taragnaa waan ka tagnay minhaa qaryada aayatan calaamad calaamadaasoo bayinatan cad liqowmin qoomaan uga tagnay qoomkaasoo yacqiluuna wax kala garanaa nabiyullaahi luut markuu yidhi rabinsurnii cala alqowmi almufsidiin waa sida la rabo xaqa ku dheg wixii kugu dhibana allow iiga soo gargaar dheh marka markuu yidhi allow ii soo gargaar isla markii ilaahay rus- rusulu soo diray macnaha malaa'igu soo diray malaa'ig weeye rusushu malaa'iguu soo diray malaa'igtiiyaa u yimaadeen ayagoo ma- muuqaalkooda niman dhallinyaro u eg oo marti ah isla markii inta orday oo dibi yar oo weylah u joogo waxa weyn cayilan qabtay oo soo solay uu u keeno way cuni diideen ilaa malaa'igtu cunto ma cunaan markay cuni diideen uu ka cabsada u siiyey waxay balaayo iyo dhibay kula rabaan waa kuwa cuntadaadii diiday marka uu cabsaday arkeen ay idhaahdeen ha cabsanin asagiyay dejiyeen wiil inuu u dhalanay ugu bishaareeyeen kadib waxay u sheegeen inuu inay u socdaan inay ha- inay halaagaan qowmuluud nabiyaalku waa dad aad u naxariis badan aad u raxmad badan yihin nabiyaalku mar alla markay yidhah waa halaagaynaa yidhah luuda magaalada jooga xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi hadalkaas wuxuu leeyahay reer luudo dhan inaan la halaagin waa qoomka noocaas ka shaqayna in loo kaadiyo bal ina ilaahay ru- rumeeya oo bal lagu sii wado dacwada Ah, oo ilaahay bal inuu hanuuniin kale inuu ka celiyu rabaa huy marka waxay dhahdeen cidda ku jirta meesha annagu waa kaa ogaal badanhayo luud waa ku ognahay meesha asaga iyo ehelkiisaba naga badbaadayna islaantiisoo kaafirada maahane ayada kaafiraddu kaafiriintay ku xugun noqonaysaa nabiya ay qabiil wax u tarino inta kale waa halaagaynaa laakiin nabi luud iyo ehelkiisa waa badbaadaynaa saasay ku yidhahdeen ti yalla nooga warramay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walamaa jaacad markay timid rusulunaa rususheenna waa malaa'igtii erge alla soo diray weeye ergadeenni markay u yimaadeen ibraahiima ibraahiim bilbushraa bishaarada ay ula yimaadeen wiilay ugu bishaareeyeen waa noo imaan doonta qisadoo iyadoo faahfaahsan wiil ayay ugu bishaareen oo isxaaqa ayay ugu bishaareeyeen marka markay u bishaareeyeen qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annaga muhlikuu ahli haadihi alqarya tuuladan dadkeeda kuwii halaagayaan nahay saasaa naloo soo diray inna ahlahaa ciladiyaa la sheega marka ciladii aliimaa watanbiiha la yidhaahdaa innadaa xarfu tacliil ah inna ahlahaa maxaa yeelay tuuladan dadkeeda kaanuu waxay ahan daalimiina kuwa gardara taas intaas macnaha tusayda waa maxay ilaahay weynaa tuulooyinka wuxuu u halaagaa dadka deganu inay daalimiyihiin macnaheeda waa maxay saasaa qowmuluud loo halaagayay idinku daalimiin ha noqonin yaan laydin halaagina qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim inna fiiha magaalada waxaa ku sugan luudan luud qaaluu malaa'igtu waxay yidhaahdeen naxnu annaga aclamu u oqoon badan biman dadka fiiha magaalada ku sugan lanunajiyannahu wallaahi waa badbaadaynahu badbaadaynaa nuux iyo wa ahlow ehelkiisa laba gabdhoodu dhalay weeye ilaa imra'atahu islaamtiisa maahane kaanad islaamtiisu waxay ka mid noqotay min alkhaafiriina kuwa halaagga iyo cadaabka ku haraya kuwaasay ka mid noqotay kuwaas ayay ka mid noqotay marka fiiri waa zawjo nabi nabiyaa iqbay xataa kuma badbaadin meeshaas maxay ku tusaydaa haddaad ilaahay beenido haddaad ilaahay ku kufrido wax ay kuu tarayda ma leh wax qof wanaagsanaa i dhalay qof wanaagsanaan la noolaa qof wanaagsanaan dhalay midna wax kuu tarime midna wax kuu tarime haddaad adugu ilaahay ku kufrido marka adiga ilaahay ku xihan ha isku hadlayn aabbaha ha isku hadlayn wiilkaaga ha isku hadlayn zawjkaaga ha isku hadlayn zawjadaada waxa wax kuu taraya ilahay agtiisa waa iimaankaaga iyo camalkaaga saalixa kaas ku dadaa walamaajad way gudbeen marka nabiyullaahi luud ayay u tageen ayagoo dhallinyaro u eg mar alle markuu arkuu wadnihii dilaac maxaa yeele wuu yaqaana qoomkiisa xumaantooda maxaa yeele hadduusan asagu marti qaadin waxa weeyaan waxaa marti qaadaa cadowgii cadowgiiya qabaa cadowgiiya qabana waana kufsanayaan isleey hadduu asagu marti qaadana waxa weeyaan waa uu ka qaadanaya waa ka xoog badany ila waa kufaar asna waxa weyn qoyska iskaliya mu'minka jooga meesha wax kaloo xumaan inkiraya male aad buu uga naxay marka aad uga naxay ilaa wuxuu yidhi subxaana walamaa anjaad markay u timid rusulunaa ergadeennii aan soo dirno malaa'igta aheed luudan luud sii awaal la xumay huwa luud bihim bisababi ayaga sababto waa murugay wadaaqa waa ciriiriyoonaaday bihim bisababihim rusushaa sababkood darcan xagga qalbigu ka ciriiriyoonaaday ciriiri uu dareemay wa qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii laa takafa cabsanin nabi luudow walaa taxsan ha tiiraanyoonin innaa annaga nunajuuka adaanba ku badbaadayna ilaahay weynaa ciidanu soo diraanna iska da annaga inay xumaan nagu samay karaan ay adiga inaan ku badbaadinaanba u nimidba annaga wax nagama hellay karaan wa ahlaka ehelkaagana waa badbaadaynaa ila mraataka xaaskaagu kuma jirto kaanad xaaskaagu waxay ka mid noqotay min alqaabiriina kuwa cadaabka ku haraa ayada waa la halaaga kuma jirto inta la badbaadina innaa annaga ay yidhahdeen malaa'igtii munziluuna kuwa ku dejinayaanna calaa ahli haadihi alqarya tuuladan dadkeeda rijzan cadaabaan ku dejaynaa cadaabkoo mina samaay kor ka soo degay cadaab kor laga keenay ayaan ku dejinaynaa bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi fisqihim faasiqnimadan sababtood malagaa loo diray malakul jibriil dhulkay deganaayeenoo dhamuu la jaray markaasuu kor u qaado kor u qaaday kor u qaaday kor u qaado ilaa samada agteeda uu geeyey markuu samada geeyo hal mara ku dhawaaq markii wadnuu wada go-ay oo isku dhex daatay uu soo gediye dhulkii markaasuu meeshii korrayday hoos ka dhigay markaasuu dhagxaan naarana ka daba keen welidaa sidaas daraaddeeda dadka qowmuluudka sameeya dimuqraadiyiinta nin nin u galmooday marka la soo qabto sida saxiixa min qowli ahlilcilmi ahlulcilmiga aqwaashooda qowlka ugu saxiixsan ee xadiiska saxiixa waafaqsan waa in guriga magaalada ugu dhex laga soo tuuro ee markuu dhulka ku dhaco dhagax lala dhego ilaa naftu ka dhacdo sidii qowmuluud waa in loo cadaabo guriga magaalada ugu dheer inta lala koro oo madaxa loo soo laalaadiyo markuu dhulka ku dhacana dhagax laga daba keeno wey ilaa naftu ay ka dhacdo saas loo garaa sidaas wey qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi walaqad taragnaa waan ka tagnay minhaa qaryadii reer luud aayatan calaamad aan uga tagnay calaamadaasoo bayinatan cad qof walba arko meeshii lala gooyey waxay noqotay buxayra muntinna bad yar oo ur badan oo aan hal kalluun xataa ku noolayn wax ku noolaa kana male iska daa wax kale waxay noqotay buxayra mumtina badyarey urayda saasay noqotay meeshii bohol weynay noqotay oo bad ah oo sidaas ah soo ma jeedid saasaa ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala marka waa aayad qof kasta ku cibro qaato laakiin dadkoo dhan fahmaayaane kuwa kale way iska agmaraya wa iska dabiici ay leeyihin ee waxaa ka faa'iidaysa aayadda waa maxiyay aayad u tahay liqowmin qoomka oo yacqiluun wax kala garanaya qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi wa ilaa madyana wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana reer madyanaan u dirnay akhaahum walaalkood shucayban oo shucayb ah fa qaala nabi shucayb wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayo ucbudullaah allah caabuda warjuu ka baqa alyowma alaakhira maalinta dambe walaa tacthow ha fasahaadinina filardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalatin kuwii wax fasaahadina fakadabuuhu waa beeniyeen fa akhadathum waxaa qabatay alragfatu dhulgariir fa asbaxuu waxay noqdeen jaafimiina kuwa kuudkuudada fii daarihim guryahoodii allah subxaana wa tacala haddana wuxuu nooga warramin addoonkiisii rasuulkiisii shucayb calayhi salaam wa arsalnaa waan dirnay akhaahumta waxaa lagu nasbina ficil maxduufa wa arsalnaa waan dirnay akhaahum wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana reer madyan waxaan u dirnay akhaahum walaalkood ukhuwadu waa nasabka tii aheed qofka waxa weeyaan gaalada ku nasabka ah waa walaalkooda laleeyahy qur-aanku saasuu yidhahdaa nabiyaalka dhan qoomkooda ilaahay wuxuu yidhahdaa walaalkood marka ukhuwada la sheega ukhuwa diiniya maaha isku diin maaha waa gaalo iyo nabi laakiin ukhuwada la sheega waa maxay ukhuwa nasabiya wey nasab ahaanu uga dhasha ilaa marka wuxuu yidhi subxaana wa ilaa madyana wa arsalnaa waan u dirnay ilaa madyana reer madyan akhaahum walaalkoodan u dirnay shucayban oo shucayb ah markii loo diray fa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayo fiiri nabyaalku qaabkay dadka ula hadlaan rifqi tolkaygiyo waryaa mujrimiintiinnan ma ujeedaan yaala xaqa dhihi uma ma dhahayo ma ahan usluubka nabiyaalka nabiyaalka usluubkooda qur-aanka waxa weeyaan usluubka iyo macaanida iyo dhammaan waa laga faa'idaystaa nabiyaalka usluubka ula hadlayan waa gaala waxay saas ula hadlaya markaas waxay leeyn war tolkayo ilaah ka cabso war tolkayo xaqiina waa sheegayaan rifqina waa ku sheegayaan welidaa sidaas daraaddeeda nabiga suubanu yidhi sala allahu calay wasalam laa yakuunu rifqu fii shayin ilaa zaana rifqiga shay lama dhexgeliyo ilaa waa qurxiya ummaddu waa aqbalaya walaa yunzacu can shayin ilaa shaana rifqigaa wax lagama siibo ilaa waa fool xumeeya xaqa oo xaqa ah haddaad rifqiga ka siibto xaq kaliya hadna sheege ee shiddo iyo adayg iyo goodi aad ka dhigto khalas ummaddu waa ka cararaya yaa ka xaqnimo badan nebi maxamed wuxuu sheegayey walow kunta fadan haliida alqalbi lanfadu min xawlika nebi maxamed oo haddaad ahaa leed mid qalqallabsan oo qalbi adag waa kaa kala carar lahay ummadda welidaa saas daraaddeed waa kan a'immada ahlu sunnaha ay yidhahdeen sida calaamat naasirudiin albaani war xaqu asagaa adag ee usluub adag ha ku gudbinin laba adag haddaad isku da naftu xaq ma rabto xaqu waa ku adag yahay naftu inay aqbasho haddaad usluubkaagu adag ku darta ka warramo xaqiyo awal bacadkaa oo naftu aysan rabin ilaa banu aadanku waa jaahil daluum ah ya haddaad marka naftii awalba xaqa aqbaliteedu ku adkaa aad ugu darto usluubkiioo shadiid ah haddana waxaa imaanayda marka xaqii dadku inay ka infiraaraan marka nabiyaalka usluubkooda waa in la fahana faqaala wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayo ucbudullah allah caabuda keligiis caabuda wax alla waxay caabudaydaan kale wax tari maayaan warjuu ka baqa alyowma alaakhira maalinka dambena ka baqa oo qiyaamaha ka cabsada walaa tacthaw ha fasahaadinina fil ardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalatin kuwii fasahaadina towxiidkiiu kala hadla markii hore qiyaamihiiu ku cabsigeliyey mideeda kale usluubka qur-aanka iyo sunnada fiiri nabiga axaadiisiisa intaad dhegaysaydaan bal waxaad ka soo raadidaan nabigo inta mimbarka masaajidka istaagay le waryaada iska daaya xumaanta wallaahi haddaad daydiidaan gacantan waxayna kaga qabana waan arki doontaan taan idinku dhigo wallaahi bilaahi saasaa ina yeela car soo arka nabigo saas le dadka car qofkaas keena munaafiqiina safka fadhiya boqolaal ah fiiri dadka maxaa lagu cabsigeliyaa cadaabka alle qiyaamaha alle ku cabsigeli war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka cabsada war qiyaamaha ka cabsada marka ilaahay tawxiidkiisa ugu yeeray wuxuuna ku cabsigeliy waa qiyaamaha taasaa dadka ka reebi karta xumaanta laakiin haddii adigu aad goodigaaga ku dartoo tidhaahdo anaa gacan wax kaaga qaba haddaad xaqa diiddo khalaas wuxuu arkayaa sheeko adigu aad wadato intuu kuu jeedan oo iska kaa ilaalaa markuusan kuu jeedin xumaantiisu wadana maxaayl waxaa lagu cabsigeli waa adiga adiga lagaa dhuuman kara soo maaha ilaahay ku cabsigeli marka ilaahay ku cabsigeli ilahay meel looga dhuntaa jirin mar hadduu taas rumeeyo xumaanta wa iska dayna marka meeluu jooga wa iska dayna xumaanta hadduu taas rumeeyo ilaahay inuu waxaan ku ciqaaba hadduu rumeeyo isaga iska dayna laakiin hadday noqoto wax adigu aad ku ciqaabaydo oo aan ilaahay weynaa looga cabsayn ta aduu iska kaa ilaada aduguna meel kasta ma taagnin marka wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo ucbudullaha allah caabuda warjuu ka baqa alyowma alaakhira maalinta qiyaamaha walaa tacfow ha fasahaadinina fil ardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalatin ku fasaadina fasaadkay samayn jireen waa noo imaan doona insha allah waxa weeyaan waxay ka shaqay jireen yanqusuuna almikyaala walmiisaan miisaanka iyo beegay wax ku nuqsaami jireen miisaanka iyo beega ayay nuqsaami jireen midda labaad isbaaraleyna waahan waddaday dadka u istaagi jireen midda saddexaad dadkana badeecada waa ka nuqsaami jireen baksiyay ku samayn jireen baksi waa maxay baksiga waxay tahay qofka waa la niyad dila badeecadiisa waa qaar bal wuxuu wada fiiri laa ilaaha illa goormaa laga tegey wax qaataba hadda male markuu wadnuhu bolol noqon is yidha xaa kugu raray uu leeya intaas ma ku siiya way dabdarta xad u baksina dadka ummadda acuudu billaah ka gabo ama ugata laakiin dadka inaad waxoodii niyadda ka disho beec maahan marta waan dhace niyadii marka hore dila markuu niyadda ka dilo uu kadib ka dhaca marka waxaas dhan waa mamnuuc beega la nuqsaamina waa fasaad miisaanka la nuqsaamina waa fasaad waa fasaad waana meelaha abaaruhu ka dhacaan dadkay waxa weyn beega nuqsaamiya dadka miisaanka nuqsaamiya isbaarada waxa weyn dadka badeecadoodo lacaayo idib darro wey waxaaso dhan waa dhaqankii gaaladii qowm waxa weeyaan reer reer madyan wey gaaladii reer madyan oo nabi shucayb loo diray wey dhaqankoodii ilaa wuxuu yidhi subxaana wuxuu yidhi fakadabuu waa beeniyeen qoomkii hu nabi shucayb fiiri wanaaggii wax ugu sheegay iyo rifqigii iyo xaqii ma qaado waa beeniyeen fa akhadatum waxaa qabatay alrajfatu gilgilid dhulgeliidaa qabtay waxaan weeyaan suuratu shucarana waa noogu imaan doontaa waxa weeyaan saddex cadaabaa la yskugu daro cirka cadaaba uga soo daaqay malagna waa ku dhawaaqay dhulkiina waa geliye saddexdaasaa la yskugu daray nimankaas xaalada aad u xumaan badan ahayn mideeda kale usluubka qur-aanka fiiriye nabi kasta tawxiidu ka hadlaa markuu tawxiid ka hadlo kadib wuxuu ka hadlaa xumaanta qoomkaas iska leeyihiin fiiriye marka warowga nabi kasta tawxiidu ka hadla xaalakaas waa asalka nabiyaalka waa ka midaysan yihin qoomamkuna waa ka midaysnaa inay ku baadiyaysnaayeen markay tawxiid ka hadlaan waxaa ugu xiga cudurka qoomkoodu qabo fiiri nabi wuxuu kala hadlaa liwaadka nabi wuxuu uga digaa miisaanka lagu cayaara nabi wuxuu uga digaa isbaaradii marka qoomku cudurkay qabaan waa in lagu celceliyo waa in lagu celceliyo laga digo wax badan tawxiidkuna aasaaskii dhammaanba hadda fakadabuu waa beeniyeen qoomkii hu nabi shucayb fa akhadathum waxaa qabatay alrajfatu bilgariir fa asbaxuu waxay noqdeen jaafimiina kuwa kuudkuudada fii daarihim gurigoodii waxa weeyaan inta waxa weeyaan afgembi wada dhaceen ay waxa weeyaan jilbaha u fadhiyaan jilbaha ayay u fadhiyaan wa caadan wa ahlagnaa waana halaagnuu ilaah yidhi caadan reer caad iyo wa hamuudda reer hamuud waqad tabayana waa caddaaday ihlaakuhum halaagidii la halaagay waa caddaaday lakum idinka waa idin caddaado suurado badana lagu soo sheegay min masaakinihim guryahoodiiuba ka caddaado arki kartaan wazayana wuxuu u qurxiyey maxaa lagu halaagay wix lagu halaagaa naloo sheegaya wazayana wuxuu u qurxiyey lahum dadka la halaagay ashaydaanu shaydaan acmaalahum camalyaalkooda fasadahum wuxuu ka jeediyey cani sabiili waddadii xaqa aheed wa kaanuu waxayna ahaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen kuwa la halaagay mustabsiriina kuwa wax kala arka wa qaaruuna gaalkii qaaruunaha waan halaagnay wa fircawna gaalkii fircawnaha waan halaagnay wa haamaana gaalkii haamaanaha waan halaagnay walaqad jaa'ahum saddexdan gaal waa qaaruun iyo fircoon iyo haamaan humtu saddexday u laabaneen walaqad jaa'ahum saddexdaas waxaa u yimid muusa nabiyullaahi muuse bilbayinaati mucjisooyin cadcadu ula yimid fastakbaruu way isweynaysiiyeen fil ardi dhulka korkiisay isku weynaysiiyeen wamaa kaanuu mana aysan ahaanin saabiqiina kuwa naga dhaqa kuwa naga baxsado cadaabkeenna ka fakada ma aysan noqon fa kullan dhammaan mid kastoo ka mid a akhadnaa waa qabannay bidenbihi dembigiisiiyaan u qabannay fa minhum qoomamkaasuu ka mid ahaa man gabal arsalnaa aan ku dirnay calayhi korkiisa xaasiban dabayl dhagxan qaruuraxa wadata sida reer caad oo kale wa minhum qoomankaasuu ka mid ahaaday man gabal akhadatu ay qabatay assayxatu qaylo oo lagu qayliyeyoo malag inta loo soo diray lagu qayliyey sida reer tamuud oo kale wa minhum qoomankaasuu ka mid ahaaday man gabal khasa khasalafna bihi aan la goynay alarda dhulka sida qaaruun oo kale wa minhum qoomankaasuu ka mid ahaaday man gabal aqra'na aan maashaynay sida waxa weeyaan fircoon oo kale wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyadlimahum kuwa dulmiya liyadlimahum mid dulmiya ma ahaanin wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyadlimahum qoomamka la halaagay midkii dulmiya walaakin kaanuu gaaladu ayagaa waxay ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmiya anfusahum nafyaalkooda allah subxaanah wa tacaala wuxuu nooga warramayaa ummadihii rususha beeniyey iyo sidii alla u baaba'ashay cadaabkana waa la kala duway dunuubtoodaa kala duwneed qaar ka mid ah qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wacaadan wacaadanta waxa weeyaan waxaa loo soo qadarin ficilkii nasbiyey mafcuulka waahlagnaa waahlagnaa waan halaagnay caadan reer caad waa halaagnuu ilaah yidhi subxaana reer caad waa halaagnay waxay deganaayeen reer caad waxa weeyaan dhulka la yidhahda axqaaf ayay deganaayeen waa dhul ku dhow waxa weeyaan yamantaanu ku yaalla xatramowd ku dhow ayay ahaayeen halkaasay deganaayeen marka ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waa halaago waa baaba'shay oo waxa weeyaan reer caad dabaylaha lagu diray wacaadan reer caad waa halaagnay wa amuud reer amuudna waa halaagnay madaa'inu saalixay deganaayeen waadi lqura agtiisa weeye ilah wuxuu ihi subxaana waqad tabayana waa caddaaday faacilkii tabayana waxa weye ihlaakuhum waqad tabayana waa caddaaday ihlaakuhum halaagiddii la halaagay lakum idinka waa idin caddaatay meelo badanaa qur-aanku ku sheegay min masaakiinihim inteeda kale guryahoodii idinkaga cadda guryahoodii ayay ka cadday in la halaagay oo waxa weyn meeshay deganaa jireen axqaaf waxa weyan waa meeshay deganaayeen reer caad waxa weeyaan eber dhul noqday ee bacaad waxa weeyaan lama degaana noqday sidii loo halaagayba sidaas weeye oo reer hamuudna magaalooyinka lagu halaagaad arki kartaa madaa'inu saalix waqad tabayana waa caddaaday halaagoodu lakum idinku idin caddaaday min masaakinihim guryahoodu idinkaga caddaaday meelihii ay deganaayeen maxaa lagu halaagay dembiga lagu halaagaa naloo sheega macnaheedana waxay tahay haddaad dariiqii martaan dariiqiyaa laydin marsiina ilah wuxuu idhi subxaana wazayana wuxuu u qurxiyey lahum qoomamkaas ashaydaanu shaydaan acmaalhum camalyaalkoodii waa dariiqada ugu daran dalaal inaad ku sugan tahay uuna kula fiican yaho xaq aad moodo waa dariiqada ugu daran wax lagu halaago ilah wuxuu idhi subxaana fasadahum shaydaanku wuxuu dadkaas ka jeediyey cani sabiili wadadii xaqa aheed wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina kuwa wax kala arka maxaa loola jeeda mustabsiriin laba qowlay mufasiriintu leeyihiin qowl wuxuu leeyahay mustabsir indha waa lahaayeen oo inay wax kala arkaan xaqa iyo baadilka hadday fiiriyaan suurtagalay u ahayd inay kala arkaan laakiin ayagaa fiiri diiday waa qowl qowlna wuxuu leeyahay xaqa iyo baadilka waaba kala fahmeen oo nabiyaalkiiya xujadii ku oogay qolo walba nabigoodiiya xujadii ku oogay xaqa iyo baadilka waa kala arkeen markay xaq iyo baadilka u kala cadaaday diideen aa la halaag marka labadaas qowl wey wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina kuwa wax kala arka oo xaqii baadilka kala arka ee waa diideen ilah wuxuu ihi subxaana wa qaaruuna qaaruunna waa halaagnay wa fircawna fircoonna waa halaagnay gaalkii qaaruun ahaa qisadiisu suuraddan suuradda ku xigta qasasay noogu imaan insha allah wa fircawna fircoonna waa halaagnay isla suuraddaasay noogu imaan wa haamaana haamaanna waa halaagnay waa wasiirkii fircoon asna saddexdaasba waa halaagnu ilaah yidhi walaqad jaa'ahum saddexdooda u celineen saddexdaba isku rasuul ah waxa weyn xujada ku oogay walaqad jaa'ahum saddexdaba waxaa u yimid muuse nabi muuse bilbayinaati xujooyin cadcad ayuu ula yimid fastakbaruu way isweynaysiiyeen inay xaqa raacaan way iskala weynaadeen fil ardi dhulka korkiisa isku weynaysiiyeen qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa kaanuu ma aysan noqon saabiqiina kuwa naga dhaqa kuwa naga dheereeya ma noqon macnaheeda waa maxay markaan doonnay inaan cadaabno cadaabkaygay kama aysan fakan nagama aysan fakan sidaas weeye ee waa cadaabno fa kullan dhammaan marka qoomanka la soo sheegay ilaah wuxuu yidhi akhadnaa waa qabannay bidembigaan u qabanay kelmaddaasaa muhiima marka oo qof walba la raba inuu fahmo waa la halaagay waa la halaagay algu leeyahay waxa loo halaagay waa dembigiisa ilahay leeyahay macnaheeda waa maxay haddaad dembigii la timaadaan halaagiyaad mudantihi haddaad dariiqadii nabiyaalka la timaadaanna gargaarkii nabiyaalkaad mudantihi sow ma ah ilah wuxuu ihi subxaana fa kullan dhammaan aqadnaa waa halaagnay bidembihi dembigiisaan ku halaagnay fa minhum qoomankaasuu ka mid ahaaday man gabal arsalnaa aan ku dirnay calayhi korkiisa xaasiban dabayl dhagxaan qaruuraha wadata reer caad dabayl inta lagu soo daayey waxa weeyaan ayay say ugu socotay mid walba inta kor u tuurto oo dhulka kusoo riday intaas qoortaa ka go'da markaasu isagoo dhir badan oo geed timiroo qalbaysalkiis aad mooduu meel ku dhacay saasaa loo wada halaagay marka qaar dhagxaan qaruuraxaan ku dirnay dabayl wadata wa minhum qoomankaasuu ka mid ahaaday man gabal akhadatu ay qabatay asayxatu qaylo oo waxa weye reer tamuud oo kale markay xujadu ku onto xujadii ku oog ku oogantay oo ay diideen hal maraha mala ku dhawaaqay wadnaha wada go-eefgambiyay u wada dhaceen wa minhum qoomankaasuu ka mid ahaaday man gabal khasafnaa bihi aan la goynay alarda dhulka oo dhulkaba lala jaray qaaruun weeye xadiid saxiixa ku sugnaaday ilaa qiyaamu saaca dhulka uu sii gelaa taaka taaka noo imaan doonta suuradda qasas waxa weeyaan dhulkaa jaw lala siiyo lala jaray marka dhulkaasaa sii laqaa ilah wuxuu yidhi subxaana wa minhum qoomankaas ayuu ka mid ahaaday man gabal adraqna aan maashaynay xataa idaa adrakahu laqaraaqu qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin fircoon weeye mar alla markuu arkay biyihioo meel kasta ka yimid uu yidhi ilaaha reer banuu israa'iilaan rumeeyey markaasaa layidhi alana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin falyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya marka sidaasaa loo halaagay isaga waa la maasheeyey qowm nuuxna waa la maasheeyey iyagana daad ayaa cirkii dhulka looga soo daayay wamaa kaana la intaasoo dhan marka waxaana loo sheegayaa waxa lagu halaagay si aan iskaga ilaalinno ilah wuxuu idhi subxaana wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyadlimahum midkii dulmiya walaakin kaanuu ayagaa waxay ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmiya anfusahum nafafyaalkooda qaala tacaala ilah wuxuu yidhi mathaluladiina kuwii tilmaantooda ittakhaduu samaystay min duunilaahi alla ka sokay xaalo ay ahaadeen owliyaa gargaarayaal ka mahalilcankabuuti caarcaaro tilmaanteedoo kale waaye carcaaradaasoo itakadad samaysatay baytan guri wa ina awhana albuyuud guryaha midka ugu tabarta daran la baytulcankabuuti waa caarcaarada gurigeeda low kaanu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwa og in tilmaantoodu sidaan tahay maa cabaduhaa ma caabudeen dheh ina allaaha alle yaclamu waa og yahay maa yadcuuna waxa ay tuugayaan min duunihi alla ka sokay xaalay ahaadeen oo min shayin shay ah wa huwa alle alcasiisu waa allaha qaalibkaa alxakiimu ee xikmadda badan wa tilka taas laydiin soo sheegay alamhaalu ee tusaalayaalkaa nadribuhaa waxaan u yeelaynahu ilaah yidhi oo u caddaynaynaa linnaasi dadka wamaa yacqiluhaa mase garanayo tilmaamahaas ila alcaalimuuna culummada maahane ilaah subxaana wa tacaalaa mahmaah iyo tusaale uu haddana sameeyey mahmaahda xaqa ayaa lagu fahansiiya dadka mahmaahda macnaha fog ayaa qofka loogu soo dhoweeya ilaahay waxaa ka sokaya dadka caabudaya ee tuugaya ee gargaarka ka sugaya aad tilmaan ilaahay sami tilmaan ama tusaale ama mahmaah ayaa ilaahay u sameeyey ilaah wuxuu idhi subxaana dadka mushrikiintaa ee ilaahay wax ka sokeeya caabudaya tuugaya kuwaas waxay ka dhigan yihiin caaro caaro ee laba geed dhexdood ku samayday aqal caaro mihi iyo magaalada waa laga yaqaan aqalkeeda soo ma aha qabowna ma celido kulaylna ma celido gurina waxaa loo samaystaa labadaa soo maaha guri waxaa un loo samaystaa ama qabow ha kaa celiyo ama kulayl ha kaa celiyo soo maaha midna ma celi kara guri caaro caaro ilaahay waxaa ka sokeeyood caabudeeda hadduu malag yahay hadduu nabi yahay hadduu weli saalixa yahay ugaas laga caananuugay hadduu yahay dhagax iyo qori hadduu yahay jinni hadduu yahay walluusan qabow iyo kulayl midna kaa celin walluusan dhib iyo dheef midna lahayn wax dhibana kaama celin karo dheefna kuga keeni karo idan yaan maanta wakti kaaga lumi ilaahay ku xihan ilaahay ku xihan ha isku hadlayn waa xarig cilmo gaare meel cidlaa kugula kala go- meel cidlaa uu kula kala go-aya iska ilaali ilah wuxuu uhi subxaana mathaluladiina kuwii tilmaantooda itakaduu samaystay min duunilaahi alla ka sokay xaalay ahaadeen awliyaa gargaarayaa dadka awliyada samaystay alla ka sokayda ee caabudaya ilahyaalkaas alla ka sokeeya ka maalilcankabuuti tilmaantooda waxay la mid tahay caarcaaro tilmaanteedoo kale taasaa tusaale u tahay caarcaaradaasoo itaqadad samaysatay baytan guri ilaah wuxuu idhi wa ina awhana albuyuuti guryaha midda ugu daciifsan wa ina awhana albuyuuti guryaha kan ugu daciifsan la baytulcankabuuti waa caarcaarada gurigeeda kaasaa ugu daciifsan hadalka saxda waa sidaas guri ka daciifsan ma jiro soo ma ahan wax ilaahay ka sokeeya qofka waxmooda ee tuugee tala saartee caabuda guri caarcaaro weeye wuxuu isku hadlayna wax uu u tarayna male xaqiiqada dhabta waa middaas alla sheegay xaqiiqada dhabtaahu waa middaas laakiin raggii u samaystay in la caabudo ayagu sidaas ma dhihin waxay ka dhigeen xarig adag oo lagu kalsoon yahay xarig adag oo lagu kalsoon yahay xarig adag oo lagu kalsoon yahay oo dariiqada axmediyadu waxayba yidhaahdeen ayagaa axmediya haddaad noqoto janna waa kuu diya welidaas saas daraaddeed habeenkii marka la xadreeyo xadrada ugu dambaydo dhafarka maxaa lagu soo qatimaa muxamed kafiilun aala axmed ali nebi maxamedaa janno ballan qaaday wixii axmediya waana fasireen markii la yidhi fasir waxaad ula jeedaan maxamed kafiil cali axmed waxay yidhaahdeen weli kastoo adduunka jooga weli kastoo adduunka soo mara ilaahay hal shay oo dalaba dalbuu yidha oon lagugu soo celin weli kasta waxbuu dalbadaa yidha cabdulqaadir jaylaani wuxuu dalbaday yidhahdeen wax la karaamo eegoo dambe inaan la soo dirin sidaas daraaddeeda waxa weyn kullu lawliyaai taxta qadamihi weeye karaama laguma gaarayna qaadiriye hadday tahay ayaga karaamadaasay nooga sarreeyeen annaguna jannada oo waxay yidhahdeen marka annaga sheekayagii sheekh axmed ibnu idriis wuxuu yidhi ilaahayow aniga midaan rabaa qof axmediya noqday inaan naar ku taaba axmediyada hadduu yahy su-aalaa lagu soo celiyay yidhahdeen isaga kuwa kale laguma soo celi jirin waxaa la yidhi axmed waxaa iskaga mid a waxun iska sheegataa oon axmediye sax ahayn ka waran markaasuu yidhi ummatii ka xadabileyl falaa tabxasni aniga ummadaydu xaaba habeen lasoo guray wey xaaba habeen hadda miyigaa fahmi kara duurkaa markii la yidhi habeen madow qoryaal dabka lagu shida keen maxaad u jeedaa saleema cad soo qaban maba shidmaba ma ujeedaa mid aboor mid aboorba galay oo eberaad soo qabane mid fiicanna waa soo qabane marka qori fiican iyo qori liitaba isku keenay moogta ummadaydu waa saas haga kala baara ilahu janno ii wada sii kawar khalaas waa loo ballan qaadayda marba hadduu axmediye yahay adiga silsiladda ha seegin kaliya waxaa lagaa rabaa inaad jaasada qaadato ood silsiladaas ku dheganaato markaasay yidhahdeen awalu qadamin cinda arasuuli wa cinda allaahi aaniha tuxaalu waxay yidhahdeen marka ugu horayda axmed ibriis haddaad qaadato koow axmed wuxuu kuu dhiibaa rasuulka rasuulkuna wuxuu leeyahay ilahay iga qabo ilahay kuu dhiiba waxay yidhahdeen dariiqadan dheeroo qaadiriya annaga ilahay waa naga xorey qaadiriya waxay yidhahdeen shiiqu shiiqiisuu kuu dhiiba shiiqa shiiqiisuu kuu dhiiba shiiqa shiiqiis meeqa silsilada dheerad ma leh yidhahd laakiin axmediya haddaa ta dhibkaas ma jiro rasuulka axmedaa ku qaban rasuulku le iga qabo waa dariiqadeydii rasuulkuna khalaas alla kuu dhiibaa awalu qadamin cinda arasuuli wa cinda allaahi aaniha tuxaalo marka hore wa tilaabta koowaad waa rasuulka agtiisa ta labaadna alla lagu xawila ya marka waxaas wax kama jiraan xargahaas waxa weeyaan waa xub caaro xaqiiqada haddaa rabto xaqiiqadeedu waa midaan alla ka sheegay waxaas waa sheeko qof dadaa isku aadsaday dadaa isku aadsaday soo ma jeedid marka xaqiiqa ma aha ha isku hallayn maanta wax u dhigo qabrigaaga maantaad wax diyaarsan kartaahe qabrigaaga wax u diyaarso qaadiriyada hadda kama gaabida iyaduna muriidii tawafaq bi wa kun bi waafiqan muriidii tamasak bi wa kun bi waafiqan axmiika fi dunyaa wa yowma alqiyaamati iga ka gaabi fiiri muriidii muriid waa ardayga muriidii ardaygaygio tamasak bi aniga igu dhega yidha aniga igu dheg wa kun bi waafiqan waxaad noqotaa qof igu karsoon axmiika anaa ku ilaalinaa fi dunyaa adduunyada iyo wa yowma alqiyaama labadaba anaa ku ilaashana waxaas ma dhabbaa yaa wallaahi waa xub caaro xub caaro wey ilaahay uga cabso ha ha isku hadlayn ilaah wuxuu uhi subxaana low kaanuu yaclamuuna jawaabtii lowda maxduufa low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwa og anna haadaa maaluhum in tilmaantoodu saas tahay hadday ogaa lahaayeen ma cabaduha ma caabudeen wakhti iskagama bixiyeen hadday ogaa lahaayeen inay xuub caara la mid yihiin walaysan caabudeen ee waxbay moodeen dadku soo maa saas weeye waxbay moodeen waxbay moodeen dadka caamada waad waxaad ma og tahay caamada waa weeyaan jahliga lagu dhacay oo lagu dilay ee hadday ogaadaan wuxuu inay xuub cara yihiin ma yeeleen yaa walaysan yeeleen walaysan yeeleen xuub cara wuxuu inay yihiin hadday ogaadaan walaysan yeeleen ee waxa weyn jahliga ayaysan ogeyn aayadaas kale haddii la fahamsii laha bisay ahaa leh ilah wuxuu ihi subxaana ina allaha alle yaclamu waa og yahay maa yadcuuna waxa ay tuugayaan oo ay caabudayaan alle waa og yahay min duunihi alla ka sokay xaalu ahaaday oo min shayin shay a shayga ka xaale waxa ay caabudayeen waxay rabaan ha ahaadeen kan malaga caabudaa oo noo imaan doonta suuratu waxa weyan israa'iil bani israa'iil ama suuratu waxa weeyaan subxana alladi asra bicabdi leyla suuratu bani israa'iil ayay noogu imaaneen soo ma jeedid suuraddaasa la suuratu bani israa'iile suuratu israana waa layidhaha laakiin suuratu bani israa'iilna waa layidhaha xadiis saxiixa ku sugan marka suuratu bani israa'iil ay noogu imaan malaa'igta mushrikiina caabudi jirta fiiri kirishtankoo dhan maxay caabudaan nabi ciise yahuuddu cusayr waxaan horay suuratu nuux ugu soo marnay mushrikiintii caabudaya shan ninoo saalixiina qowma nuux ayaga caabudi jireen dadka la leeyahay dadka ilaah leeyahay maalu ladiina itakhaduu min duunila awliyaaa ma ku jiraan kirishtanku ma ku jiraan dadka awliyada alla ka sokay samaystay xuub caaray ka dhiganta wax u qaban maayo ma ku jiraan kirishtanku mise ayagu kuma jiraan leenahay maadaama ay nabi ilaahay caabudaan yaa yaa dhigi kara qofka inta soo istaagay dhigi kara maya maya iyagu nabiga caabudaan nabi xuub caara la mid maaha waxbuu tara yaa dhigi kara haye malaa'igta kuwa caabudaan ma ku jiraan ma ku jiraan malaa'igta kuwa caabudaan inay jiraanoo mari qiyaame ku fadeexoobaaya waa soo marnay soo ma suuratu sabaa aan ku soo marnay kuwa malaa'igta caabuda waa ku jira kuwa nabiyaalka caabuda waa ku jira kuwa awliyada caabuda waa ku jiraan soo ma jeeda iyagoo shanaha caabudaya qowm nuux iyo mushrikiinulcarabba waa soo marnay soo maaha marka waxaa la leeyahay dadka awliyada samaystay dhammaan intaasaa ku jirta in allaha alle yaclamu waa ogyahay maa yadcuuna marka waxa ay caabudayaan oo ay tuugayaan kulli alle waa ogyahay markuu alle leeyahy war waa xuub caaro waa ogyahay qaar inay malaa'ig caabudaan waa ogyahay qaar inay nabi caabudaan waa ogyahay qaar inay awliye caabudaan waa ogyahay qaar inay jinni caabudaan waa ogyahay qaar inay tinta caabudaan ilahi waa ogyahay kama qarsoona marka uu leeyahy war waa xuub caaro alle waa ku ogyahay inay qaarkood nabiyaal caabudayaan mana kala qaadin eer wuxuu yidhi waa xuub caaro dhammaan fiiriya billahi calaykum aayaddu isaga waxu caddaynaya in allaha la yaclamu waa og yahay maa yadcuuna waxa gaala caabudayaanu tuugayaan min duunihi alla ka sokay xaal u ahado min shayin shay ah wa huwa alle alcasiizu waa allaha qaalibkaa alxakiim oo xikmadda badan ilah wuxuu yidhi subxaanah wa tilka taas almhaalu ee tusaalayaalkaa mahmaahadyaalkaas nadribuhaa waxaan u caddaynaynaa linnaasi dadka wamaa yacqiluhaa mase gartaan ila alcaalimuun caalimiinta maahane culummada ammaan ay u tahay maalka waxa fahma waxa weyn culummad laakiin dadka aan ahlucilmiga ahayn mahmaada macnaheeda ma gartaan sidaas darteeda a'imada selafka gobol ka mid a aayadda tusaalaha sheegayda hadduu macnaheeda garo waayo oo iska boodi jire maxaa dadka alla soo qiimeeyey alla ammaanay ma nihinay dhihi jire ala aayaddaan gara laha haddaan culummo ah marka aayadda haddaad macnaheeda garo weyda waa la booyaa ilaahana loo tadarucaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi khalaqa allaahu allah abuuray asamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka bilxaqi cadli xaalu alla ku sugan yahay inna fii daalika arrintaas la soo sheegay la aayatan calaamada ku sugan lilmu'miniina mu'miniintay calaama ugu sugan tahay utluu akri nabiga subanow maa diinka uuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday waxa weeyaan akhri min alkitaabi qur-aanka xaalu yahay wa aqimi salaa salaada oog ina salaata salaadu tanhaa way ka reebtaa saaxiibkeeda can ilfaxshaa'i xaaladda foosha xun walmunkari waxa sharciga lagu inkiray wala dikrullah ilaahay xuskiisaana akbaru salaad ka sii weyn wallaahu alla yaclamu waa og yahay maa tasnacuuna waxaad samaynaydaa khalaqa allah allah abuuray ilaahay awooddiisu naga warramaa markii naloo soo sheegay waxa alla aan ahayn oo la caabuda xuub cara inay la mid yihiin awoodda alla la sheegaya fiiri ilah wuxuu yidhi khalaqa allaahu allah abuuray asamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka muxuu u abuuray bilxaqi ay biiqaamati alcadli cadaalad in la oogo cadaalad in la oogo a cirkee dhulka loo abuuray toddobada samo iyo toddobada dhul waxaa loo abuuray cadli in la oogo dadkii alle keligiis caabuday diintuu soo dejiyey keligeed ka diin dhigtay iyo markay soo gaaraan kuwii malaa'igta caabudaayey ilaah marka la hortago wallahan ilaahay simayn wallahan ilaahay simayn cadliyaa dhacaya cadli ayaa dhacaya dadkii u eedoobay alle keligiis ha la caabudo iyo dadkii waxa weeyaan hawadooda raacay ee cadowga alle noqday wallahan ilaahay simay marka cirkii dhulka waxaa loo abuuray cadaalad in la oogo oo ilaahay dadka kala abaal mariyo khalaqa allah ilaah wuu abuuray asamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka bilxaqi cadaalad xaalu ku dheehan yahay inna fii daalika arrintaas la aayatan calaamada ku sugan awooddaas allo la sheegay ilaa markiina la yidhi war waa xuub careh caabudinina maxaana la tusaaleeyey awoodda alleh toddobada cid iyo toddobada dhulu abuuray qolada malaa'igta caabudda malaa'igtu cid iyo dhul ma abuureenaan leenahay waa maya soo maaha qolada nabiyaalka caabudda nabiyaalku dhul iyo cid ma abuureen hal taakol abuuray nabigu ma jiraan waa maya qolada awliyada caabudda war awliya dhulay abuuratay yaa haya maya idan calaamad cadaa ku sugan qofkii muumin ah cibaadada waxaa mudan allahaas malagu ma mudna nabigu ma mudna weligu ma mudna dhagaxu ma mudna sanabku ma mudna allaha waaxidkaaho qahaarkaaha mudan cibaadada oo ciraryaalka dhulyaalka abuura kaasaa mudan inna fii daalika arrintaas la'aayatan calaamada ku sugan lilmu'miniinay ugu sugan tahay oo ayaga ka faa'iidaysanaya kuwa kale fahmi maayaan mushrikiintu utlu akri nabiga subano maa qur'aanka uuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday min alkitaabi kitaabka qur-aanka xaaluu yahay wa aqimi sala taasuna waa amar qur-aanka in la akriyo waa cibaado sida loo tukado qur-aanka inaad soo akrido ama korka ka ama kitaabka akriyo waa cibaado cibaado wey ilaahay ka ajar siinay oo weyn weliba oo tullo aakri maa diinka uuxiya la waxyooday ilayka adiga laguu waxyooday min alkitaabi qur-aanka xaaluu yahay wa aqimi salaa salaadana oog oo sida nebigu u tuka jiray u tuko ina salaata salaadu tanhaa way reebtaa qofka tukada waxay ka reebtaa can ilfaxshaai xaaladda foosha xun iyo walmunkari wixii sharciga lagu inkiray cabdulaahi bni cabaas cabdulaahi bni mascuud xasan lbasri qataada iyo kayrkood waxaa ka soo aroray inay yidhaahdeen man lam tanha salaatuhu can ilfaxshaa walmunkar falaa salaata lah cibaarooyin kala duwanoo macnuuhu yahay qofka tukada ee aan xumaanta ka harayn oon salaadda xumaanta ka reebayn qofkaasu salaad ma leh ilaahayna inuu ka sii fogaaday maana salaadda wax kale uma kordhin macnaha salaaddiisa lama aqbalin wey laakiin macno diqa ah oo aad u daqiiqsan ayaa waxaa ka tilmaamay alimaam alxaafid alcalaama maxamed ibn cali alkerji nukatul qur-aanku ku sheegay loolama jeedu yidhi qofkii tukadaa dembi kama dhaco ayadda saasa u fahminin qofka isagoo tukada salaaddiisiina la aqbalay dembi ka dhici karaa laakiin waxay tahay qofka tukada salaada sax u tukada dembiga qalbigiisu waa dhibsa waa inkira qalbigiisu xataa hadduu dembiga sameeya isagoo cabsanayu samayna idan haddana waa ka toobadkeena marmar dembi waa ka dhaca laakiin macnaheeda maahan dembiba kama dhaco malaa'igtan dembiba ka dhicin dadka tukada salaada saxda ah dembiga qalbigooda inkira waa dhibsanaaba naftooda dhamaan naceen hadday marmar dhifa ka dhacda waa u cabso weynu qaba waxay la mid tahay iyadoo buuru kusoo dumayda markuu samayna idan waa ka toobadkeena marka kusii sugnaama dadka salaada saxda waa dadkaas dadka laakiin haddaad aragto salaadiina waa iska tukee dembigana wax dhiba qalbigaaga ka dareemayda dunuubta halaag weye markaas waa halaagsanta marka salaad saxa inaadan tukan ay u dhowdahan marka waladirullah ilaahay xuskiisa akbaru ka weyn maxaa loola jeedaa dhowr macnaa lagu fasira laba macnaan ka soo qaadaynaa wala dikrullaahi xuska allo qalbigaaga uu ku soo dhaco markaa dembiga naftaadu ay damacdo markii naftaadu damacdo inay dembi samaydo in ilaahay qalbigaaga ku soo dhaco aa akbaru ka weyn min asalaad salaada reebidda ay xumaanta ka reebada waxaa ka weyn mar alla markii dembi ay naftaadu damacdo in ilaahay weynankiisu kugu soo dhaco iyo awoodiisu taas waa qowl qowlka labaad waladikrullaah xuska alle iyaakum idinka uu idin xusayo aa akbaru ka weyn min dikrikum iyaahu xuskaad idinku xusaydaan annaga waxaan la amr alla inaan xusno soo maahan war waxaa ka weyn alla xusku idin xusayo ee xusa alle maxaa ile fadkuruunii adkurkum ee xusa weyn xusa soo alla ma dhihin markiina laku baraarujiyo inaan xusno aa laleeyahay war midda allah ka weyn allah idin xusa alla ka weyn midaad xusaydaan waa macnaha labaad wala dikrullah ilaahay inaad soo xasuusato markaad xumaan naftu damacdo aa akbaru ka weyn wax walba wallaahu alle yaclamu waa og yahay maa tasnacuuna waxaad samaynaydaan ee xasuusta wax alla waxaad samaynayd alla waa kugu ogyahay marka haddaad qalbigaagu ku soo dhacdo alla waa ku og yahay naftu xumaanta waa ka joogeed marka taas mar alla markay naftu xumaan damacdo ha kugu soo dhacdo wallaahu yaclamu maa tasnacuun wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka cala nabiyina mxamed